Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daahfurtay madasha fursooyinka ganacsatada iyo gaadiidleyda Jubbaland. Madasha ayaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ganacsatada iyo milkiilayaasha gaadiidka ee ka howlgala gudaha Jubbaland, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayay horumarinta adeegyada kastamka iyo nidaamka cashuuraha. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Jubbaland, Axmed Cabdirasaaq Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimaha dakhliga, ganacsato, milkiilayaasha gaadiidka, iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda, isaga oo sharaxay muhiimadda iyo ujeedka kulanka.
sidaad ogtihiinba kulankan mar ka horreysay baynu qabannay oo aan ku qabannay eh, eh, adan eh, ciddii goobjoogga ka ahayd Eh, wuxuuna ku saabsan yahay casriyeynta furdooyinka ama kastamada kolba sidii loo yaqaano Eh, waxaan u malaynayaa eh, furdooyinka waxaynu hadda kusoo kordhinay eh, nidaam cusub oo la dhaho somkaas oo inoo shaqeeya oo qofka xogtiisa iyo ganacsigiisa uu ku kaydsan karo oo ganacsigiisu markuu u soo baxo uu eh, eh, eh, ku kaydsan karo xogtaas Eh, saad ogtihiin intii muddo ah waxaan ka shaqaynaynay oo aan laga shaqaynayay in lagu biiro east africa oo barnaamijkaas eh, somkaaska aad u isticmaasha Eh, wuxuuna inaga kordhinayaa qofka xogtiisa iyo macluumaadkiisa iyo waxa uu wato iyo ganacsigiisa yaa xogtaas lagu kaydinayaa oo ay la soconaysaa Eh, runtii waxaan u malaynayaa eh, Eh, sanadkii 2023gii yaa la dahfuray nidaamkaas oo airportka magaalada Kismaayo laga dahfuray ilaa haddana wuu shaqaynayaa si fiicanna wuu u shaqaynayaa Eh, waxaan hadda marka ku tala jirray inaan samayno xuduudada inaan u gudbinno ilaan hadda East Africa markii la dhaho cidda xuduudda ugu dheer lale waa Jubbaland Ugu dambeyn, Wasiirka Maaliyadda ee Jubbaland, Axmed Cabdirasaaq Maxamed, ayaa kulanka ka hadlay.
kelmadeydu waa kooban tahay maadaama een, aynu rabno inaan falanqayn dheer galno waqtiguna iska kooban yahay Een, ujeeddada dabcan waxaa inoo sharaxay mas-uuliyiintii een, iga horreysay in la hirgeliyo nidaamka horumarinta een, casriga ah ee furdooyinka wasaaraddu waxay ka shaqaysay inay samayso nidaamka casriyeynta ee furdooyinka ee loo soo gaabiyo ee somkas kaasoo een, lagu bilaabay dekedda kismaayo iyo garoonka diyaaradaha ee kismaayo sidaas si la mid ah waxaa qorshaha wasaaradda ku jirta in nidaamkaas lasii daadejiyo oo la gaarsiiyo xuduudaha sida dobley oo kale balad xaawo doolow luuq iyo baardheere oo badhaadhe I mean. waxaana een, ujeedadu ay tahay een, inaanu u diyaar garowno ganacsatadeenana u diyaarino hanaanka een, la rabo in ee, ganacsigu markii uu xuduudo ka gudbayo ama dalal kale u gudbayo in habraacyadii loogu talagalay ay u diyaargaroobaan oo la baro oo lagu tababaro